bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaantiin waan idinka soo dhaweynaynaa caways kaloo ka mid ah barnaamijyadii shaaxya shaxan oo xarunta fankeena idinka soo bandhigto mawaadiic kala duwan oo ku saabsan farshaxanka uguna talagalna inay isku wareystaan dadka noo martida iyo dadweynaha caawa waxaa nala joogaa maxamuud xasan oo ah qoraa iyo lawyer by profession oo nala wadaagi doona khibraddiisa iyo waaaragnimadiisa maxamuud soo dhowow intaynaan gelin waxqabadkaaga iyo experiencekaaga iyo waxyaabaad doonaysa nala wadaagtid sukaa sheeg waa kuma maxamuud
ugu horeysa waxaa la yidhaha aniga maxamuud maxamed xasan oo cabdi maxamuud xasan waa laigu yeedhi karaa maxamuud aw cabdi waa laigu yeedhi karaa kolba siba markaan wax qorayo aan u dooran jiray magaca marka waa caadi maxamuud xasan maxamuud maxamed xasan maxamuud maxamed xasan oo cabdi maxamuud cabdi maxamuud cabdi magacyadu iska madayin ya taa waxaa keenaya malaha marmar haddaad laba meelood oo wax u kala qoraysid oo aan is ogolayn ayaad markaa magacyada yara bedeleysaa mogtay ya kolba bedeleysaa mogtay saan lagu soo qaban walaal waxaan ku dhashay abudabey imaaraadka kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii bishii afraad marka maanta waxaad odhan kartaa mise jir baan saddex iyo labaatan soo maa saddex iyo saddex iyo toban ka fikri saddex iyo afarta weeyaan ha suuriya waxaan kasoo bartay oo waxaan kasoo qalin jabiyey lowga kadib turkiga muddo yar yar tegey imaaraadkan kusoo noqday shirkadan ka yara shaqeeyey kadib nigerian tegey iyadana shirkad baan kasoo shaqeeyey xaggaasoo shirkad baan asaasaynayba xaggaasa imaaraadkan dib ugu soo noqday marka markii ugu horeysana africa arko nigeria ahayd markii ugu horeysay noloshayda aan africa arko waxaan ahaa markaa labadii kun iyo sideedii bay ahayd toddobiyo labaatan jir baan ahaa markaan caag dhigtay africa waxaan tegay markaa koonfur bari nigeria oo port harcourt ah shirkad shidaal ayaan u shaqeynayay markaan laba bilood soo joogay ayaa projectkii la bedelay imaaraadkan dib ugu soo noqday markaa ganacsiga wax yar baan yara galgalay shirkad yar baan samaystay hawshu way socon weyda runtii hadduu qofku yahay mataqaana qoraa oo habeenii maalin ka fikirayo wax qorayo waxaan filayaa ganacsiga kuma fiicna wixii aan waday iyo wixii aan hayay oo dhan waan farahan ka qaaday waan iska soo noqday marka iminka dalka waxaan joogaa ilaa toban sannadood intaa laakiin baan sii joogina waan yara dhoofdhoofay intaana muddada kolba markii ay shaqa timaado ama hawl timaado waanu yara bixi jiray waan soo noqon jiray okay marka intaas ba kugu filanta aad baad mahadsan tahay waxaan ka fikeraya dan dib u yar noqono waxbarashadaadii hore maxaad baratay noloshaadii hore dad nooga sheekaysid
ardaynimadii waxaan ka bilaabay imaaraadka qoraalkan markaa akhriska aad u jeclayn aabay wuxuu ka shaqayn jiray meel laodhan jiray mujamac thaqaafi abudabi ah oo ahayd laodhan jiray the center of studies uh, and documentation taasi waxay janisna siisay inuu bugaag badan iyo uh, wargeysyo badan guriga keeno uh, bishiiba waxaa lasoo buuxin jiray in yani naga dheer oo bugaag iyo iyo wargeysyo ah marka intaanu ku qadeynayna mogta la akhrisanayaa mogta marka adduunka o dhan oon la socon jirnay wixii sugaana inta badan uh, qoraalkayguna waa af carabi af soomaali waan yaro qorqoraa oo article af soomaali waan leeyay english waan leeyay laakiin focuskaygu inta badan oo af carabida marka xagga carabiga ayaan aad xoogga u saarnay alxamdulilah ilahi uu nagu guuleysiyey family ahaan ayeydey aabo ayaa way gabayga tirin jirtay oo buraamburka aad u tirin jirtay aabahayna u gabi jiray oo af soomaali ku gabi jiray garaar iyo gabayga iyo tixaa kala nooc kala gedisan mogtaasi marka waxaan ugu dhiirigelisay in hal abuur la samayn karo marka dabkiina waad heshay xabadiina waad haysaa oo xabaad akhriyaysaa mogta maxaa hadhay inaad shididun ya marka heer waxaan gaadhay markaan qof isfahmi weyno xataa hadduu faamiliga yahay ama asxaabta iskuulka in aan waraaq u qoro oon uga sheekeynayo waxaan dareensanahay iyo wuxuu ii geystay iyo waxaan ku samayn doono mogta haddii maalan uu yahay arday aan isku dhacnay mogta inta badnad ma aflixi jirin warqadna inta lagogoya lagu dultuur jira laakiin way bilaabantay ogtay markaan jaamacaddii tagnay janis weyn baan helnay marka dimashq weeyaan meeshu buugaagtu way ka jaban tahay roodhida Yeah. waxaa jirtay meel laodhan jiray xalbuun haddii la garanayo biilka lay soo diro markaan iska bixiyo wixii masaariifa wixii fee wixii la- lacagtii transportationka dee haddaan lacag tahay waan cunayaa moogta bugaag baan siin- soo siin jiray bugaag mustacmala moogta bugaagtaas soo iibsanaysaa Ah, bishii markay tahay labaatan ah, shilin ka weydid guriga bugaagtumaad qaadi isla meeshaad ka soo iibsatay eed ku celinaysaa markaa waxaa lagu soo celinayaa kala badh boqolkiiba lixdan marka waa la saaxiibaysaa wixii meesha mataqaana bugaagta kuda iibinaya oo dhan taasina waxay ii noqotay aniga ah, source kale ama meel kale oo il kale oo aan bugaagta ka akhristo Ah, dee aanan de waayinna dee nooligii jaamacadda maaragtay marka focuska ama shayga ugu muhiimsan ee aan aada ugu faanaa waxa weeyaan inan bugaag fara badan oo, oo- oo nooc walba leh Ah, ka bilow ah, suugaanta suugaanta ruushka oo af carabi loo turjumay ilaa xataa waxa la idhaha qiraa'at alkaf alhindiya magaranaysa markaad qofka fariis akhriyo intaasaad jiraysaa iyo ya intaasaad noolaa inta saac u dhalaysaa heerkaas ayaa ayuu akhrisku naga gaadhay magaranaysa Eh, markii aanu soo noqonnay jaamacadda dhammaysanayna aanu soo noqonnay waanu shaqo gallay maaragtay Eh, intaad shaqada markaad ku jirtid eh, waxaad helaysaa waqtiyo fara badan oo furaaqa ah oo aanad eh, gurigana ka bixi karin shaqadiina ma joogtid Eh, haddaad guriga ka baxdid ood maalan istiraahadid meel fog tag waad ka habsaami kartaa shaqada mogta waxay noqonaysaa marka inaad ama bugaag akhrisatid ama eh, waxyaabihii aad jeclayd inaad wax ka qortid waxaa jiray berigaa soo baxay internetka foorumyo aan af carabi ah muntadiyaat la odhan jiray kuwaasa marka wax ku qorqori jirnay waxyaaba aad loo xiiseyn jiray waxaa ka mid ahaa taariikhda taariikhdana wax badan lagama ogeyn englishka marka haddaad imaaraadka joogtid af ingiriisiga waa, waa kugu waajib inaad baratid af ingirishka iyo uh, hindiga iyo urduga iyo farisiga marka en- englishkii waad garanaysaa af ingiriisiga waad garanaysaa waxaad soo xiganaysaa marka wixii reference af ingiriisi ah wixii xitaa afafka kale yurubiyaanka ah english baad u bedeli kartaa markaasaad soo xigsanaysaa ood carabi ka dhigaysaa waad soo bandhigaysaa taariikh soomaalidu waa iyo xagaanu ka nimi xagaanu ku soconnaa taariikhdeenu waa sidee xaaladeenu maxay sidaan u tahay mustaqbalkeenu muxuu noqonayaa waxyaabahaas aan ka qorqori jiray artikala yaryar oo aan nidaamsanayn oo aan systemba u qornayn laakiin waa information qayaxan oo aan doonayo bis wax aan doonayo inaan soo bandhiga yani muddo ka bacdi waxaa la- waxaan dareemay qoraalladeydani fooramadani xidhmaya ee dadkii lahaa kirada markay iska bixin kari waayaan ay ku xidhmayso in aan uh, blog samaysto wordpress aan u bixiyo somali future marka bloggaasaan marka xooggii saaray wixii hore aan qori jiray aan dib u cusboonaysiiyey usii waaweynaysiiyey waxaan qoray ku dhowaad ilaa sideed boqol oo subject ayaan ku dhex qoray blogga ah somali future baa la idhaha somali futurekaasi een, wuxuu gaadhsiiyey marka heer in la sameeyo tartan baa la sameeyey carabtu sameeyeen tartan eh, blogyada ah waan ka qayb galay marka tartanka Een, eh, haddii eh, dee ayagu somaliland iyo soomaaliya ma kala saarayaan Eh, soomaali haddaanu nahay eh, waxaanu nahay dowladdii malaha koob iyo labaatanaad ee ku biirta ama labaatan koob iyo labaatanaad ee ku biirta jaamacadda carabta subxaan allah booskaasun baan ayaan buuxiyey booskii koob iyo labaatanaad taasi maxay keentay waxaa jiray wax tasfiyaad la ydhaa ama semifinals kamaan qayb gelin leanna labaatan bay ahayd laakiin waxay keentay in la garto inuu jiro blogger soomaali ah taasi waxay keentay marka dambe wargeys lubnaan ku yaalla oo la ydhaa asafiir inuu ila soo xidhiidho oo yidhaa niyaw aan- waxaan u baahanay artikalo inaad nooga qortid geeska africa saxaafaddu marka xaggaasi ka bilaabantay guidelines baa lay soo diray marka tababarkaygu muxuu noqday inaan anigu istababaro si aan artikaladii sida ay doonayeen waxay ahayd marka labadii kun iyo kowdii meel ah Ma- laba- labadii kun iyo koob iyo tobankii ayay ahayd kuwa waxaan la shaqaynayay ilaa toddobiyo tobankii meelaha ilaa wargeyskaasi xidhmay oo ciddii la socota wargeysyada lubnaan beriga waa kuwa xidhmi jire waa kici jireen Ah, taas waxay keentay markaa in wargeysyo kale websiteyo kale carbeed markay arkaan qoraaladayda inay idhahaan kaalay nala shaqe website walba ama wargeys walbi markaan soo shar- sharcigan soo bartay lowbaan soo bartay shaqadeeda maaha laakiin waa jacayl aan u qabo qoraalka iyo ah, anoo jecel inaan wixii aan qabanayo aan u ekeysiyo mataqaana dadkii kasoo qalin jebiyey isaga wax u qorayaan marti tusaale ayaan ka dhiganaya matalan ah, q- qoraal weyn oo caana jira Ah, aad baan u akhriyaa artikaladiisa I'll try to mimic him Wuu- siduu wax u qoro hadda mo- mowduucu ma aha isla mowduucdu ka qorayo laakiin waan suu ekeysiinayaa maogtay anu waxaan ka hadlaya geeska africa mushkilado gaara dabeecad gaara waxyaaba gaara laakiin structureka wax u qorayo ayaan koobi garaynaya waa sidaan markaan yaraa aan ku bartayba een, ah, sida wax loo sawiro oo aan- aan ku qaatay markaa lambarka saddexaad magaalada abudabi ama madiqata abudabi tacliimiya laydhaha bensel sawir yaraan bensel ku sawiray ayaan ku helay eh, maxaa la idhaha eh, booska saddexaad ee Abu- imaarata abudabi anoo galaaska sa- saddexaad ah sagaal jir baan ahaa waxaan ka bilaabay mimicking marka dambe markaad fahantid sida wax u socdaan adaa markaa hadhow soo saaraya sawir adigu maskaxdaadaad ka keentay laakiin u eg wixii saxda ahaa markaas algona yaad ka baratay cidna ma sheegi karo magacyo ma sheegi karo Een, qoraalka wan een, in badan baad kuley nooga sheekan doontaa qoraalkaas waxyaaba ugu badan eed qortid bay kamid tahay amaad ku shaqaysid Een, waxaan doonaya ku weydiiyo goormay ahayd markaad dareentay inaad leedahay xirfad qoraal oo qoraalkaaga la wadaagi kartid dadka waayo waxaa jira marka qaar waxaad qortidood adugu aad keligaa haysatid amba aanad dadka la wadaagin goormaad dareentay maaragtay xilligan dadka la wada- la wadaagi lahaa amba daabici lahaa amba qoraal noqon lahaa Een, hadda bulshadeena bulshada soomaaliyeed bulsho wax akh- akhrida maaha oo bulsho sheeko iyo war iyo iyo video mogta si walba haddaad wax u qortid een, feedback ma helaysid waxaagana way lumi karaan anigu berigii beri baan eh, turkiga u tegay laba wiik markaa eh, midaan saaxiibana ayaan guri la karaystay waxaa yeelay markaa een, draftkii dictionaryga iyo iyo sheekooyin aan qoray iyo gabayo aan qoro karaatuunka buuxa iyo bugaagan lahaa maca computer labadii weegaan maqnaa inankii wuxuu mooday inaan tahriibay moogta waxaygii o dhan u daadiyey waxna u xaraashay waxna u daadiyey maarka anigoo ninka xoog intaana waan ka buurnaa moogta xadiiqad baan iska dhex fadhiistay walaaba iska ooyey waxaa lix sanadood qorayey waxay noqotay markaa walaa forum baan ku aamini karaa walaa walaa bahashi buug baan ku aamini karaa waxay noqotay markaa okay adigu waxaaga qoro kayd u raadso imailka ka buuxi marka dambe la yidhi waxaa jira wax la yidhaha blog bloggi baan ka buuxiyey maogta bloggi markaa muxuu keenay inaan noqdo qoraa maxay ahayd bas yani igama ay ahayn saxaafi noqo igama ay ahayn waxay ahayd waxaan kaa lumaya mar labaad baad u baahantay inaad suuq dhex fadhiisid iska oydid may kaydso waxaaga aad u soo noqotid ma garas marka eh, baahi baa keentay inaan qoraa noqdo inaan waxaygii aan qoray aan ku dadaalay aan turjumay aan yeelay aan reference usoo ururiyey inaan inaan kaydsado meesha alaabta kaa gubay Is- isagoo ordayaan istanbul iska wala waxaan ku dhi war waxa geey rasuul de waxaa ku keenaba ekeen wanaan waan noqday mogti waxaad nooga sheekaysaa een, dictionary baa jiraad Ah.
qortay oo soo baxay oo daabacan Een, way nagu yaryihiin bugaagta nooca u qoran dictionaryada amba maaragtay qaamusyada sax bal nooga sheekay buugga iyo sad ku bilowday mashruuciisa waxay ahayd labadii kun iyo saddexdii waxaan fadhiyaa ah, gurigaygii tv-gaan daawanaya aljaziira Eh, waxaa jira waxaa la idhaha shariid ikhbaari baa la dhaha af carabida maxaa lagu dhaha af ingiriisiga warka yare hoosta ku qoran ee socda ah warka orda waxaa ku qornaa marka een, eh, af soomaaligu halis wuxuu yahay inuu baabao mar un bay soo baxday yoomkaas un bay ahayd Ma aniga un balay tusayey waxay ku noqotay aniga shock yani waa maxay dad- dadka intaa leeg ummadda intaa leeg dhulka intaa leeg degan afkooda la waayo waa mushkil sama ilaa saddex bilood ayaan ka fikirayay maalinun baa bahashi een, ay igu soo dhacday Eh, inuu ilaahay yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun marka af soomaaligu marka carabidu haddii qur-aanka ilaahay xifdiyo af carabigu xifdiyay haddii af soomaaliga lagu ladho waa la heli karaa af soomaaliga hadhow sooma hadduu lumo buugga laga helo saxara oo la idhaa muxuu waxay fartani waa la- waa la garan karaa maca waxaa ku jira haddii la eego dictionaryga kal- xarf walba oo af soomaaliya sidii af carabi ahaan loogu dhawaaqi lahaa Ma- marka wa- rosetta maogta stone oo kale ee ee bahashi rosetta stone kii dee masaarada maaragta markaad afkii eh, tafaasiishii soo qortid af carabigiina ku aad qortid ma lumayade inkastoo aanu carabaha ku dhashay oo aan dee af soomaaliya la weydiin karin bataniga khibradu ma lihi aqoon ma lihi laakiin waxay gu qaaatay shan sannadood in saddexdii sannadood igu horreeyey markuu ii- kiiga lumiyey wixii aan qoray iyo laba sannadood dambe oo aan dib u sii qoray oo anuu imaaraadka joogay taas markaa aan dib u qoray oo aan habeeyey xitaa design anaa u sameeyey een, eh, eh, yani page page designkooda wuxuu ahaa rows and eh, columns ma garatay kelmadii kelmadii carabida waan tashkiiliyey xitaa tashkiil bilcarabi iyo macnihii oo faahfaahsan oo macno walbo cusubina kelmad walbo carabiya haddii laba macno leedahay laba goor la qorayo koob iyo toban kun oo kelmadood ayuu noqday saddex boqol iyo siddeetan eh, safxadood buugu waxa weye medium size eh, dherer ahaan kan u leegyahay laakiin uu ka yara ballaadhan yahay yani. Okay. Eh, waxaa ku jira taariikhdii soomaalida een, taariikhda afka soomaaliga een, kelmadaha eh, xuruufta af carabida aan af soomaalidu karin xuruufta soomaaliga aanay carabtu qorin waxyaaba noocaasa makhaarij ulxuruuf xuruufta af carabida sida loogu dhawaaqo een, iyo in yaroo naxwo ah carabida ah marka eh, targetku wuxuu ahaa in dhanna af soomaaliga lagu xifdiyo wixii carabiga ah dhanna soomaalida aan carabiga aqoonin inay ku soo dhawaato kelmadii carabida ahayd haddii qof miyiga jooga riyaad saalixiin isagoo sita uu kelmad helo imriun oo oo garan waayo waxay tahay imriun u helaya imriun macnaha waa nin ama waxa weeyaan qof bani aadam ah garta muru'atun waxa weeyaan dadnimo maxaad la kulantay caqabada intaad qorisay dictionaryga qaamuuska Eh, inaan carabaha ku dhashay caqabadda ugu weyn waxay ahayd inaan qof dibadda ku dhashay ahaa maaragtay inkastoo aabahay nagu adkeyn jiray loo naxariistay af soomaaliga oo kelmadda haddii aanu qaladno uu nagu soo celcelin jiray xitaa haddii uu mar aanu beer tegayno ama suuqa na geynayo aan- aan- eh, aan- intaan odhan lahaa maalan eh, gaadhiga iyagii iyo gaadhigeennii oo kale maaragtay taasoo kale waa caadi inuu fadhiisto ilaa shaha soo shuba ilaa u saxayo ilaa u saxayo maaragtay ilaa koob iyo toban qof baanu nahay koob iyo toban caruura mid walbi hadduu wax qaldo waa la fadhiisanaya meel la tegi maayo ilaa la saxayo Mar- marka waxay noqotay af soomaaligii inaanu ku faano oo xitaa aan caruurta jaarkeenna markay kelmad qalad ay dhahaan ama si qalad ay dhahaan inaan anagu de- de- de- ka xaraabaysano ogta ya annagii waaba noqonay eh, reference xaafadii aanu deganay annagaa reference af soomaaliya ku noqonay marka kalsooni badan ayaanu ku qabnay afkeenna qofkuna haddaanu ka xishoonayn inuu ciddii sii socoto ciddii soo socotaba kelmadda weydiiyo Ya. Eh, al- alqunfud baa ku soo baxaysa waxa weyn xidiga ama kuuli cali banjar mogta Ma- maan maqal anu maana arag imaaraadkana ma jiyaalade maaragta muxuu yahay bahalkani alqunfud waa maxay qunfudkii waa markii qofkii u sharxaysa ama sawir u soo saaraysa oday meesha iska maray waddada iska maray ama maqaaxi fadhiya Isku oranaya, oo miyaanad garanayn waa xidig Oo, oday kaloo xamaar makaasaa xidiga waa kuuli cali banjar labada waad qoraysa adigu ogtay marka qofka haddaanu ka xishoonayn inuu dadka su-aalaha weydiiyo een, ma lumayo carabta odhan jirtay liisal maytush qofka dadka wax weydiiya ma ambado maarag ma sidaasaan ku soo ururiyo waa wuxuu u qaatay shantaas sannadood ee marka aan ku leeyahay Yeah.
Eh, waxaa jira qoraallo kalood samayso sugaan iyo gabayo badnaa Ha.
Eh, bal noga sheekee saad ku bilowday buug baa jirad qortay oo daabacan Eh, bal noga waran iyagana Ah, marka hore ah, carabidu wuxuu caan ku yahay gabayga sida anu soomaaliduna caan ugu tahay gabayga carabtuna waxay carabta tirahdaa shicru diiwaanu lcarab taariikhdooda oo dhan iyo iyo noloshooda iyo iyo dhulkooduba waxa oo dhan wuxuu ku diiwaan geshan yahay gabayga maqaam aada u sarreeyu leeyahy nin ah, gabay isku dayeyna ma aha nin ah, afku luqadu ku adag tahay ma ku yartahay marka wax- qofku markuu muddo gabayga akhriyo gabayga xafido bugaagtii kale suugaantii kale een, xitaa uu ah, suugaanada ummadaha kale uu akhristo isagii waxa u baxaya inay meela ka bannaan tahay gabayga carabiga mugtay aan isku dayi karo anugu doorkan meeshan mataqaanaa ama marka gabayga carabigu waa ilaa saddex nooc buu imika noqday ama waxaa la odhan karaa eh, waxaa jira shicr alcamuudi shicrigii eh, la yaqaanay dee eh, mutanabi iyo shaafici iyo raggii hore Een, eh, dee tixda ahaa ee saxda ahaa waxaana jira gabay kale oo la yidhaha shicr eh, anathr marka waa waa- waa waa gabay laakiin waa nooc anathr suugaan caadiya oo kale ah kaasina wuxuu u kala baxaa dhowr nooc waxaa ka mid ahaa shicr waa la yidhaha taf- tafciila oo isaguna waxa weeyaan waa tix laakiin waa waa tix dhitinaysa laba lugood kuma socoto oo dhitinaysa maogta waa waa khafiif iyo shicr la yidhaha anathr kaasina waa waad sheekeynaysaa Eh, laakiin qofkii laynkiiba qofkii waxaad maskaxda u gelinaysaa sawir kale uu mataqaana uu ku ashqaraaro ama muddo ku yara maqnaado markaasuu akhriyaya sadarka kale markaasuuna f- siduu u soo helay macnahan iyo, iyo sawirkan ku ifaaya moogtay waad kaxaynaysaa qofkii amazomankaad geenaysaa maaragtay waxaad tusaysaa wax kabacdi waad qaadatayba qofkii waad afduubtay shiinihii baad geysay waa bej waa line line maaragtay marka wuxuu u baahan yahay xirfad badan iyo dadaal badan iyo fikir badan marka maxaa ka bilaabay anigu waan jeclaa waan jeclaa gabayga tixda ah ee taqliidiga ah ee ee shicr alcamuudi laakiin waan ka baqay aragta waxaan is lahaa awoodda ama lihid waxaan bilaabay markaa shicr tafciila waxaa ka mid ah gabay eh, aan aada u jeclaa Eh, waxaan qoray markaa maalin anoo shaqeynaya aada u shaqeynaya ma fi daaci litafaasiil almuhum ma ma sheegi karaa gabayga waa carabi waxaa la yidhaha ha markaa waxa dhacday een, eh, inta badan waa jacaylyo ya xaajiyadii aanay maqlina uu ka yara horeeyey wagti qof baan isbaranay eh, wax la gaadhay heer mucayana fahs faham mucayana la gaadhay marka dambena xaaladeeda eegay Maogtay, waxaan ahaa qof dhoofdhoofaya shaqo badan een, wax badan isku dayaya mogtay inaan shaqeeyo inaan soo saar yeesho Waad- waxbaad soo baratay waa inaad shaqaysaa soo ma oo soo saar yeelataa abahay hooyada wax culisa noloshaada dhisataa dal baa kaa dambeeya telefoonaa soo dhacay almuhim marka waxay noqotay in aan albaabka xidho albaaba xidho albaabadeeda xidho aan aan dib u gurto mogtay oo nooc min alfulay aan qof aan ku dhicin inuu tallaabo dambe qaado marka waxaa lagaa sugayaa marka inaad dee inaad la timaadid marmarsiyo yaa waxaan idhi usbuucii toddobaadkaygu usbuucii yo- toddobada cishe isbuuc isbuucii casharatu ayaam waxaa dadku toddobaad ku qabtaan toban cishe layga raba waxaan eh, waxay dadku eh, toban cishe ku qabtaan ayaan toddobaad ku qabtaa shaqadooda badantay usbuucii casharatu ayaamin kaamilatin oo dhammaystiran aw xataa akthar marmar waxaan qaban jiray shaqo loogu talagalay laba wiig baan wiig ku qaban jiray أسبوعي عشرة أيام كاملة أو حتى أكثر والقهوة ترفد شرياني dhiigaygii waxaan ku bedelay qaxwo saan usoo jeedo maaragtay marka dadka dhiigooda ama xididooda dhiig dhiig dhiig baa ay cararay aniga aniga wax buun baa cararaya waa saacado yar baan seexdaa marka buun baa cabaya usbuucii cashratu ayaamin kaamilatin aw xataa akthar walqahwatu turfidu shiryaanii innii laa udriku kam ashar anigu maba xasuusto maaha intaan seexday intaan soo jeeday yani sideys laba laba saddex cisho saddex cisho laba cisho ayaad soo jeedaysaa mogtay markaas weydiiyey misaad eh, soo jeeday ma sheegi karo Ma salaasadii baan bilaabay maantana waxa weyn axad imsaan seexday imsaan soo jeeday Mar- fa gabay noocaasa marka شعر تفعيله وميسي وكل وقلنا أسبوعي عشرة أيام كاملة أو حتى أكثر مركا تفعيله لا يراه ودربان بولي وصيد قبل يجي مثلا آه abdhac lahaa ها آه، ألا لا يجهلا أحد علينا سكون دربان ميس بولي مكت مركا تفعيله وحاول حيسا كان كلا آه، أنا هين آه، آه، شيكادو كلا يعني وأنت كل ديري مركا بوينت كا آه، حاجة مركا تفعيله دي كبلابي waxaan ku dhiiraday markaa inaan qoro gabaygii kale ah tixda ahaa ee saxda ahaa marka markaan buuggii soo saarayay saddexdii noocba way ku jireen ayaa ayaa ku jiray ha ayaa ku jiray bugaa waad qortay goormaad qortay een, eh, sanadka waxay ahayd eh, labadii kun ma- ma- waan waa- waa- wax la soo ururiyey ilaa ilaa sagaal iyo sagaashankii baan qoriyey Eh, laakiin buug wuxuu soo baxay labadii kun iyo toddobiyo tobankii soo baxay Jaam- jaamacadda Golis- golis baan kusoo baxay Ee, waxaad kalood nooga yar sheegay sidaad hore u yar taabatay inaad saxaafadda la shaqaysay laakiin qaabkaad saxaafadda kusoo gashay markii koowaad iyo entry pointkaagii saxaafadda Ee, bal nooga yar sheekee sidee bay ku dhacday goormaad bilowday inaad saxaafadda xiisaysid
Eh, waxaa jiray beriga een, markii aan eh, aan blogga sameeyey een, intaananay wargeyska kale ee lubnaanigaas ila soo xidhiidhin waxaa soo baxay website eh, ashaahid la odhan jiray Een, eh, waxaa lahaa oday macalinkeenna oo aada u qaaliya oo maxamed alamiin maxamed alhaadi la ydhaa oo gabya ah ilaa toddoba buug oo gabayuu leeyahy marka howna dhiirigeliyey soo dhowaada wax qora marka een, waana bilaash qoraalku muxuu noqday meel aanu ku tartanno eh, tababar aan ku qaadanno annagiiba markaa i- wa- waxa qor- qorayaashu waxay ba- u badanayeen eh, dad ka soo qalin jabiyey suuriya iyo suudaan kuwaasaa tartamayay moogta marka reer suuriya waxay ahaayeen afar ama shan wax yar bay ahaayeen reer suudaan wax dad badan bay ahaayeen ilaa boqol boqol bay ahaayeen boqol boqol iyo labaatan marka waxay noqotay shanteennaasi inaan isku dayno inaanu la jaan qaadno boqolka taasi markaa waxay ku siinaysaa motive ama daafac in dhiirigelin in aad wax badan qortid dee keena ugu yaraan ugu yaraan malaha waxaan qoray ilaa boqol iyo koob iyo ilaa boqol iyo afartan afar iyo toban article saddex report oo, oo research ah eh, ilaa website-ku markaa muddo ka bacdi xidhmay annagoo awooddaa yeelanay ayaa markaa waxaa furmay aljazeera blogs mubtadayaat aljazeera anigu markaa waan iska daayay inaan bilaash wax ku qoro runtii waayo waxaa- wargeyskii lubnaaniga ahaabaa ila soo xidhiidhay marka intii kale waxay u guureen aljazeera blogs oo labadii kun iyo labayo tobankii waa xasuusantiin the, the, the arab spring markii gugii Kacbanka carab.
carbeed haa Een, kadib shaqadeedu waxay noqotay aniga markaa researche inaan sameeyo culculus yani inaan bil bil iyo badh eh, inaan researchka u fadhiyo aan qoro Eh, intaan qori lahaa article shan boqola ama toddoba boqola ama kun iyo laba boqola waxaan bilaabay inaan shan kun qoro lix kun oo inta badan eh, hadiyad ahaan baan ugu diri jiray eh, research centerada iyo waxyaaba si laysu barto yani kadib eh, waxay noqotay in websiteyo fara badan kula soo xidhiidhaan oo ku dhahan waxaan aragnay articlekaaga meel heblayo ku yaalay researchkaaga meel heblayo ku yaalay madaan la shaqeynaysaa eh, waxaan kugu siinayna lacagta eh, by piece waad qoraysaa wixii baad qoraysaa dhammaynaysaa waad diraysaa muddo ka bacdi baa waxaaga lagu soo diraya marka wuxuu noqday income source of income cusub Een, eh, hobina weeyaano adduunkiina waad la soconaysaa qasab ahaan yani ha waxaa jira een, saxaafaddu way way noocyo badan tahay Een, markaad eegtid een, waxyaaba kalead ku shaqayso waxaa ku jira oo sanad producer ahayd ood ku shaqaysay waxyaabihii ugu waaweynaa achievement gaadhe asleedahay waa lagaa baran karaa marka shaqadaa ku jirtay saxaafadda bal noo yar taabo achievement ama guulaad gaadhay صح mar- markuu qofku saxaafadda galo een, eh, waxa u furfurmaysa albaabyo fara badan haddii aad eh, report qortay research qortay ama article sheeka ah oo wax ka sheekeynayaad qortid waxa kula soo xidhiidhaysa markaa shirkado ama asxaabta adoo saxafiyiina eh, asxaab bay leeyihiin doonaya inay yimaadaan geeska africa waa lagula soo xidhiidhaya waxa lagu odhanaya arrinkaasaa la rabaa in wax laga sameeyo wax laga duubo documentary laga duubo researchka ma naga caawin kartaa dee research yar baan ahay ha magacee dadka waxay sheekooyinkii dhacdooyinkii taariikhdii waxa o dhan waad haysaa waad diraysaa haddii la aqbalo shirkaddii baa markaa soo diraysaa tiimkeedii markaasaad noqonaysaa producer ama fixer wixii documentationka ahaa eh, permitskii eh, logisticskii meeshii degayeen securitygoodii gabadhadoodii wax kasta u baahan haddii qalab u baahdaan haddii ay u baahdaan farsamo yaqaan soomaali ah waxa oo dhan adaa laga rabaa markaa Eh, taana waxaan bilownay labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa iigu dambeeyey een, soddonkii bishii may oo channel four baan la shaqeynay BBC Channel four.
ha ilaa eh, waxaan sameynay tobankaa sannadood ilaa afar iyo toban talyaani baan la shaqeynay faransiis eh, dhowr channel oo caraba een, eh, t v dubay oo malaha cidda af carabiga taqaana way garanaysaa durub dad garanaysaan channel faransiis ah talyaani rayuno rayuno waxaan la sameynay bishii eh, april ramadaantii tan maahay tii ka horreysay saddex episode somaliland puntland iyo xamarba magarata waxaan geeyey ail baan geeyey oo waxaan u geeyey expirat ila qadayeenba warcabadeed Ha. kuwa saddex goor baan u tego aan wax ka soo qoray aan wax ka soo duubay mogta saaxiibaan heer hebel waa badii baa ku jira waan soo baxay maada kalluum- kalluumaysi bay imka bawdaana shaqadii kuma jiraan ay wax ka sheekeynayaan waxyaabaha hore u dhacay saxaafaddu waxay ka mid tahay mihnadaha aadka ugu liitaan amba gaabiska badan ka jiro marka noqoto xagga soomaalida ee, ama tayada amba inay diversity mawduucyada ka hadlayaan maxaad leedahay een, maadaama wadankaad ku nooshahay la socoto saxaafadda dalku heerkay taagan tahay Mm.
maxaad leedahay waa lagaa baran karaa ama way qaban karaanoo horumarin karaa shaqadooda weli wallahi waxaan baranaya yani maalin walba waxbaa kusoo kordhaya okay Een, mujtamacinu mujtamac waa mujtamac dhego weya marka indhana u yeeshay tiktok buu helay oo- Yeah. marka waa dhego Een, eh, xitaa markay dadkeenu sheekeynayaan eh, details fara badan bay ka tagaan details fara badanoo loo baahnayna way kusoo daraan sheekada isagoo shil ka hadlay kuanaya gaariga waxaa saaranaa hebel Eh, laakiin hebel baa lahaayo hebelkaasna habaryartiibaa miyiga joogi jirto markii ay umushay baa cadan la tago markaasaa dubay waxaa loo dirsan buu gelaya Ma- ma- saacadna buu ka sheekanaya wax aan dhacdada shaqo ku lahayn marka saxaafadeenu noocaasay u badantay markaad report qoraysid report saxaafi ah shan su-aalood waa inaad ka jawaabtaa bes intaas baa laga rabaa maxaa dhacay goormu dhacay yaa sameeyey ama yuu ku dhacay xaguu ku dhacay Mar- waa waa shanta waay shanta w yani what win win Yeah, what where why waka shanta su-aalood waa inaad ka jawaabtaa maaragtay farteennuna way dheer tahay daf soomaaligu aad buu u dheer yahay maaragtay marka haddaad heblayaa dhashay oo heblayaa bah- dhacday hebel baa siibtay iyo waxaas oo dhan, wuxuu noqonaya wixii eh, bilaa macna maogtay marka w- mooyiisa sida laysu waafajin doono farta dheer farta soomaaliga a u iyo waad garanaysaan soo maha boqolka xaraf ee mataqaanaa labada kelmadood ah iyo details aan loo baahnayn sida laysu waafajin karo ma garanin waan isku dayay een, farta soomaaliga inaan eh, inaan soo bandhigo proposal lagu soo koobayo oo boqolkiiba koob iyo toban labayo toban la dhimayo qoraalka magartay marka magacayga qorayaan yaabi jiray soomaali markuu yahay maxamuud af carabiga waxaa weyn, maxmuud english mahmuud okay o u maaragtay laakiin soomaaliga waxa weeye maxamuud waa imse xaraf sagaal xarf weyn ma laha carabi markuu yahay waa afartaa la garan maxamuud marka saxaafadoo keliya ma xataa farta laftirkeeda ayay ayay ciladi ka jirtaa maxaa sida wax loo qabsan karaa sida wax loo samayn karaa qoraalka saxaafaddu waa laba nooc adoo report qoraya oo dhacdadii ka hadlaya ama adiga oo een, eh, aragtiyii dadka meesha joogay kala duwana xigsanaya ama adoo aragtidaadii saddexdaa nooc weyn ama aragtidaada adoo gudbinaya waa saddexdaa waxbaa dhacay siduu haabaad u sheegtay oo kale waa baragaraaf laba baragaraaf waa afar boqol kelmadood saddex boqol iyo konton kelmadood kaasi waa report waxaa jira mid kale waxaa jira sidaan ku yidhi m, a- waxbaa dhacay ama waxbaa soo socda afar aragtiyo kala duwan baa jira waa inaad ahaataa qof mataqaana eh, amiin yani qof eh, eh, maaragtay dhowrsan oo afartaa aragti xitaa haddaad laba kasoo horjeedid afartaba inaad soo xigsatid oo, eh, dadkii waday inaad la hadashid oo aad baridid si ay ku siiyaan eh, aragtidooda taas tasdex- tasdexaadna waxaa weyaan aragtida adiga waxbaad aragtay maaragtay Eh, dadku sibay u dhaqmaan s- bulshada sibay u dhaqmaysaa ama waxbaa soo kordhay waxaad ka leedahay marka aragti baad ka leedahay oo waxbaad doonaysaa inaad eh, ammaantid ama dhaliishid ama aad tirahdid waxba laga bedelo waa saddexdaa nooc maaragtay saxaafadda af soomaaligii waxa way isku mataqaanaa way way isku laaqayaan mogtay isagoo dhacdo ka hadlaya ayuu dad dhaliilayaa uu dad amaanayaa uu dad bash markaasaad eegeysaa "Oo ninkan muxuu jeeda muxuu ka hadlayaa ma fahmi kartid ma gart ma fahmi kartid marka waxaanay u dhaqmeen sidii aan idiin sheegay isagoo ka warramaya shil ayuu ku geenayaa cadan uu ka hadlaya qof mataqaana ca- cadan joogi jiray marka sida loo waafajin laysu waafajin lahaa taasi waxaa u baahantay shaqo fara badan taasna waxaa u taallaa jaamacadaha khaasatan jaamacadaha xukuumadda ah Ya, ee ah inay inay maalgeliso oo ay dadka dhiiri geliso oo ay oo lacag badan ku baxaan waayo dadkii bay siday u tafkiirkii dadka ayay marka horse saxaysaa ma garata qofki haddii markuu su-aalku weydiiyo aanad sax uga jawaabayn aad la meermeeraysanaysid waxba kaa faa'idi maayo waqtigiiba ka lumaya dhaqaalahenu waxyaabaha aan u soo kici karin waxaa ka mid a taa qofkii adoo adoo wax ka wi- ka- ka waraysanaya ayuu wax kale kugu jawaabaya nagaamu ma odhan kartid waxbana kamad faa'iidin waqtigiina uu kaa lumay marka waxaa loo baahan yahay in saxaafadda laftarkeedu inay ka mid ahaato tarbiyadda dadka straight line haddii wax loo qorayo dadkii mentalitigooda hadhow tababar ayay u noqonaysaa they will mimic it marka wuxuu straight buu noqonaya wax badan baa hagaagaya laakiin waxaa maqan qeybtaa in aan, ah, saxaafadda iyo afka iyo taariikhda iyo saddexdaa shay ee- ee ee bahalkii een, ee, abuurayay mataqaana mentalitiga dadka caqligooda abuurayay saddexdaa wax culaysa ama wax ihtimaamaba looma arko Een, ugu dambeyn een, horta waxaan ku noolay adduun maaragtay mushkilad badan mushkilo badan ka jiraan Een, dagaalaa dhacaya waxyaa badan bay dadku ka arkayaan social media dad badan waxaa ku abuurmaya werwer iyo maaragtay stress Een, maxaas leedahay negativityga badan dadku arkayaan een, maaragtay baniaadamku way kula tacaali karaan adigoon your personal level sida la tacaasha arrimahaas oo kale haday ku qabsadaan Een, iyo si guud ahaan waqtigaaga faraqada maxaa qabataa waa qof you know, maxaad maxaad maxaad samaysaa markaad friiga tahay dad intaa kusoo gabagabaysid Een, haddaan ka bilowno arrinka negativity-ga ee qofku marka ugu horse waa inuu ogaadaa een, mushkiladdu intay leeg tahay in dabagalo dadka wax weydiiyo macnuhu waxa weeyaan haddii koob biyo aan cabiyo dhulkaygaga dhaco uu jabo iyo haddii shil gaadhi dhaco isku mid maaha moogta isku mid maaha isku si ugama naxaysid yani laakiin qofku haddaanu kala saari karin waxa yar iyo waxa weyn wuu isku buuqaya bahishi stress ayuu ka qaadaya W- yani waxa gudaha haddaanu ka hadlayno een, eh, dhibaatooyinka ka jirta eh, mujtamaca ama xitaa siyaasi ahaan iyo eh, gobol ahaan qabaa'il ahaan eh, waxani waa wax eh, samaysa oo aan loo ogaada inuu wax samaysa yahay waayo soomaali oo dhan waa inaniyo abtigeeyo jabuuti ilaa aad gaadhid laamu abti abti buu ku dhiibaya mogta marka si walba haddii khilaaf u yimaado si walba haddii laysu xagto aakhiritaanka ma aha in la yidhaha wallah qiyaamihiiba ayaa bahashii dhacaya oo waa laysku maranaya taas ma dhacayso lannu waa inan yaabtige hawal isxaxagan dood baa jirta waa ku riixayaa waad riixaysaa waa yani walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lafasadat alard waa abiici ma garta laakiin in la yidhaha waa khalaas way ba- marka wixii baan muggiisi la siiyaa taasi waxa weyn soomaalida dhexdooda hadday tahay reer somaliland gudahood hadday tahay reer somaliland iyo keyrkood arrin kalaa jira haddaan eegno gobol ahaan iyo waxaan ogaanaa marka ugu horeysa eh, geeska africa inuu yahay shadow area waa area een, aan aad loo danaynin oo aan laga maarmayn isku isku waqti marka waxaa muhiim ah in culayska aanu saarno anagu inaan adduunka isbarno inaan ad- anagu adduunka isbarno kasaa motive noo noqonaya markaa ama eh, nagu dhiirigelinaya inaan taariikhdeeni iyo dhaqaalaheenni iyo waxeeni dib uga hadalno oo dib uuna u baadhno aan- aan awoodda saarno mogta qofku hadduu wax wanaagsan ku mashquulo wax wanaagsan baa ka soo baxaya waqtigiisii natiijo wanaagsan buu keenayaa waxa uu warwarkan iyo mataqaanaa sheekadan iyo fadhi kudirirkan socda ee tiktok iyo facebook ee meelaha qabsaday wallahi inaan waqti u helayn marka nolol caadi uu ku noolaanaya kelmad baa jirtay aayad baa jirtay aan ah, yani aan ka dhigtay eh, moto آه، اما هالقبس حق ديكشنري من القرية فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض مركا هدي هذا ادوق سكو مشغول سيد واح فايده له ادقي ادقي با واريا ما قرت ادقي شخصي يا واريا قف هو مقع بني ادم هو مقع هبل هبل هبل هبل لواتن مقع صدن مقع ما قرت لكن هدي لا وحا يهبل اوكي وحا بلس اياد يالتي waxbaad soo kordhisay maaragtay marka qofku hadduu ku mashquulo inuu wax wanaagsan soo kordhiyo waxaan filaya waqti uma helayo warwar iyo iyo stress maaragtay okay maxaa waqtigayga anigu ku ah, mashquuliya Eh, inta badan waxaan dhegeystaa bodkaasyada iyo documentariyada markaan seexanaya xitaa Aw- ama waxaa ii shaqeynaya muxaadara ama documentary Een, badanay informationkii ka socday maskaxdaadii u galay Een, wix information aad la yaabtidna automatically research baad ka samaynaysaa waad xaqiijin kartaa marka adoo hordaad information soo korsanaysa adoo soo jeedana wixii ah, maskaxdaada kusoo dhacay baad baadhaysaa mogtay laakiin hobiga u- aan aad u jeclahay waxa weyn aan caruurtayda la ciyaaro ya caruurtayda inaan la yara ciyaaro ayaan aad u jeclahay waan lugeeya oo een, ah, lugtu aad bay u fiican tahay oo qofka hadduu aad u fikiro waxaa u fiican inuu aad u socdo marka qofka fikiraya wax koraya ama wax sawiraya ama waxa fiican inuu socdo Waa- maskaxdiisa way daalaysaa wax u baahan inuu jirhkiisana isaga yara een, dhaqaajiyo Ah, kaymahana waan jeclahay dhirta la isku daweeyo inaan wax kaga barto aad uad mahadsantay maxamuud Een, si fiican baad noogu jawaabtay dhammaan su-aalahan qabnay iminka waxaan soo gudbin doonaa dadweynaha bismillaah magacaygu waa maxamuud Eh, su-aashu waxa weeye een, waxaad k- wax ka yara sheegtay gabayga carabta ama gabayga af carabiga ah marka waxaan doonayay inaad xoogaa ku yara noqotid qofkii gabayga carabta xiseynaya dawey uu ka geli karo ama meel uu kasoo biloobi karo bismillaah magacaygu xuseen Een, waxaad noo sheegtay in meelo kala duwan aad kasoo shaqaysay iyo shaqooyin kala duwan Een, waxaad noo yaro sheegtaa wixii kugu layaabka badnaa ama een, waddamada intaad kasoo kala shaqaysay iyo shaqada laftirkeedaba wixii kugu layaabka badnaa intaad noolayd aad shaqooyinkaa kala soo kulantay nooga sheeg caqabad marmii ku qabatay yani as a writer yani ina marmar joogsatid laakiin fikraad waad buuxdaa waad doonaysa inaad qortid laakiin marka qalinka qabsanaysid kant writer block ah
my life story
Een, magacayga waxa weeye maahi mustafa xuseen Een, in badan waan xiiseynayay inaan wax qoro amba qoraalka amba waxyaabaha aan ku hamiyi jirayba aad u tahay welibna qoraalka carabiga marka waxaa jirta mar een, maquulaad amba qoraalyo aad qortid laakiin caqabada jirta waxa weeye een, marka dadkii la wadaagtid oo kale amba dadkana soomaali markay u badan yihiin waxay kaga xagga carabiga inay xoog kula fahmaan oo kale amba aad fikradaadii doonaysa inaad gaadhsiiso way adkaanaysaa marka waxa kugu yara dhacaysa fitrad rukuud oo kale od yacni is odhanayso just like eh, waxani ma shaqaynayo kale marka ahmiyadda eh, qofka qoraalku saaraya waxa weeye ma anigu hadafkan doonaya inaan gaadhaba mise waxaan u- doonayaa dadkan wixii aan gaadhsiinaya inay gaadho marka maya kan xoogga saaraa mise aniga already wixii waan jecelay wixii waan soo gudbinayaa mise waxaan eegaa in ayakii wixii doonaya inay gaadho lana fahman malayn ha shaki la-aan waxa weeyaan taasaa keeni jirtay marka hore block writers the, the writers block qofku inuu fikrad buuxo inuu waxba qori kari waayo marka aad carabtu maquulad baa jirta carabi laakiin ma odhan karo waxaa la yidhi man- أن الشخص لا يستطيع أن يخدم سيدين qofku laba laba ilaah ama laba sayid uu daacadu ma noqon karo maaragta marka qofku hadduu doonayo inuu laba qof ama laba jihadood inuu u shaqeeyo eh, waxay noqonaysaa inuu isugu jaha wareero maaragta taasaana keenaysa inuu qofku marmar bil iyo laba bilood iyo saddex bilood iyo sanad iyo dhowr sannadood inaanu waxba qorin isagoo fikrad maskaxiisa ku jirto taasi waxay keeni kartaa qofka waxay u keeni kartaa gaastirki bukaan kasta walaa maaragta marka qofku waa inuu doortaa marka ugu horeysa yaan la hadlayaa ama maxaan doonayaa ma waxaan doonayaa fikradahan anigu haysto inaan kaydsado oo een, malaha beri waxay soo kordhi doonaan oon soo bandhigi karaa isbedel baa iman kara ama anigiibaa aqooni soo kordhi karta ama anigii statuskay mujtamaca ahaan miqaamkaygii ayaa gaadhaya heer aan mayle odhan karin waad fahamtay soo ma markaa saddexda option baad leedahay inaad kaydsatid oo aad tidhaahdid waxbaan baranayaa waan isxoojinayaa ama yaana iga lumin iyo waan la sugi maalin aan la odhan karin marka waa muhiim qofku inuu naftiisa wax u qoro markuu bilaabayo eh, qoraalka inuu naftiisa wax u qoro waayo uu yaryahay lama garanayo een, eh, lacag laguma siinayo afar sanadood baan anigu wax qorayay shilin kuma qaadan xitaa iyadoo la leeyahay waxaa jirta mukaafa waxaa jirta abaalmarin inaan odhan jiray may may eh, ma doonayo inaan abaalmarin afar sanadood waayo anaa isdhisayay dee marka waxaan ahaa qof si jim ku jira marka maxaan helayay inta badan waxaan helayay een, naqdi ama dhaliil fara badan maaragtay oo in la- ha feedback dhaliil ah oo laleeyahay maxaa isboodaysaa oo muxuu ahaa oo ma kii kubadamkana la ciyaarayay ma kii baashi maaragtay ya marka waxaan jim caadi ay ku noqonaysaa inaad yani, moraal ahaan dhisantid oo aanad waxba ku yeelin eh, yani xumaan walba inaan waxba ku yeelin dhanka kale waxaad u diyaar garoobaysaa in aad heer ka sarreeyo kii mar aad ku bilowday iyo heer ka sarreeya xitaa dadkii kulahaa annaga wax ku hagaajinayna annaga ku tafatirayna dad baa jira ku odhanaya uu kaa yara sarreeya artikalkeed qorsa ilaa eeg markaas wax kaa yara saxaya xagnu kaa hagaya xagnu kaa hagaya markaas hadhow adiga baa kasii sarreynaya hadhow naftaada u qoraysaa waa markaad ugu daciifsan tahay vulnerable baa tahay waa lagu weerari karaa shadhab baa lagu odhan karaa Marka, laakiin hadda se nafteedan qoraya shadhab shadhab hay dhegeysan anugu waan qoraya nafteedan qoraya waa bilowga marxaladda ku xigta waxa weeyaan haddaan aragti leeyahay aan nafteeda u sheekeeyo maxaa faa'iiday soo ma fikraddeydana waa ina dadka gaadhaa waad xoogeysatay aqoon baad yeelatay qoraalkaaga heer sar u noqday imika dadka wax u sheegi kartaa kuwii ku xagxaganayay dee xaafadda kula joogaya ku xagxaganayna way daaleen Maaragtay? marka imika waad ordi kartaa adduunka waad qabsan kartaa wixii waa step step Aan- waxaan ku noqonayaa eh, writers block Aan taasi waxa weeyaan eh, Een, waxaan ka bilaabay dabcan su-aashii ugu dambeysay Ah, writers block eh, sababay ba- sabab badan bay leedahay qofkii oo een, ama waxaa kaga yimi een, eh, feedback aanu aanu filayn maaragtay Eh, wixii uu qoray oo la daneyn waayey ama la weeraro lagaga nixiyey ama waxuu islahaa ku gaadh u gaadhi waayey moraalka jabaya isdhex fadhiisanaya moogta qofkii Een, xalkeedu waxaan oo dhan xalkoodu waa maxay inuu wixii uu qoray uu iska laabo uu dhan isaga dhigo maaragtay uu is ilaawsiiyey inuu qoraaha caadi Dad- ah, yani even qof kastoo professional ah oo een, eh, reerkiisa ka biila qoraalkiisa xaq wuxuu leeyahay inaanu sanad wax qorin S- ha sax Xo- ordo xoolo dilaal ordoo badda tago soo kalluumayso wallaahi heble ya orodoo ah, xafiis soo shaqeeyo saddex boqol afar boqol oo doolar qaado laakiin uu qofku daacad u noqdaa marka marka writer block uu ku yimaado ku yimaado Een, waxyaabaha aad qaban jirin inaad qabatid ayaa muhiim ah meeshaad joogtay inaad bedeshid dadkii aad la aad maalwalba la joogtay inaad bedeshid waayo waa waxa weyn stress mucayana weeyaan waa waa culays weeyaan haddii aad isku ilowda tidhaahid waan bushkarayna bushkaraynaya akhiritaanka adaa dhexda iska jabinaya qofku hadduu writer block kugu yimaado guriga nadiifi Een, eh, seylada tago oo soo adeeg ehm, orda kubad ciyaar Een, gruubkii dadka ahayd aad bunka ama shaaha la cabi jirtay bedel Maaragtay? haddaad suuqa maalan eh, shaah doonan jirtay jigjigeer tag haddaad jigjir calaamadda tag waayo waxbaa qaldan iyo society-ga ama adiga naftaada ama waxbaa jira ama gudahaaga ama dabadda ah oo u baahan bedelaad isma ogid mumkin sanad ka bacdi ayaad ogaan kartaa inay dadkanaad la fadhida adoo la fadhiya inay kuu khurinayeen oo moraalkaaga hoosta kaa cunayeen martay markaad kacdid bal saalaysu u yimi u tagay way jiraan mujtamacan uu leeyahy waxaa waa dareemaysaa saameyntu way kugu socotaa laakiin adigu haddaad tahay qof qalbigiisu nadiif yahay qof mataqaanaa aan yani daacad ah oo oo de garta yaqaan hebel ma odhan karti maxaad saa igu soo egtay iyo markaan soo galay maxaa hebel iyo heblaayay isu khakhayreen laakiin culayskaasi uu ku hayaa maskaxdaadu way qabanaysaa wadnaha u- culays buu kugu noqonaya marka waxaad haysid sii da meel kale tag dad kale u tag hawada jadiidi dib baad u bilaabaysaa oo saa awood fara badan iyo xusuus fara badan iyo waxyaaba badan oo soo baratay oo aanad berigii hore aanad haleelin inaad wax ka qortid ayaad ka qoraysaa waad ordaysaa Een, waxa iigu yaab badnayd in beriga nigeria tegey africa marka ugu horeysa waa meesha keliya cid walba ku noolaan karto wa- wallahi yani ummadaha kale markay kusoo dhaweynaya waxay kusoo dhaweynayaan prestige ahaan iyo een, yaan wax laynaga sheegin iyo laakiin qaarada keliya ee si daacada lagugu soo dhaweynayo waa africa waan idin sheego anaan soomaalidin dhulkeennii somaliland iyo iman eh, waxaan ku horreeyay nigeria waxaan isdareemay inaan ahay muwaadin caadiye tobanka habeen koo iyo tobanka habeenimo anigu sigaarkan cabaa lasaf yani markuu sigaarkuygo laba iyo tobanka habeen intaan macuusteeda xidho iyo dacas ishaar ayaan bixi jiray waa meel laysku afduubo waa lays afduuba cadaanku waxay ku jiraan konteynaraa lagu dhex ridaa oo la kaxeeyaa wallahi ma- wallahi konteynar box caadiye ac buu leeyahay t v buu leeyahay talaagada biyuhu leeyahay me- meel la seexduu leeyahay container weyn oo cad ee airborka lagaga soo qaadaa oo la geeya compoundkooda containerkaas lagaga soo qaadaa oo la geeya meel saa laysu maalintii ugu horreysay aan magaalada dhex marayay daaqadan hoos u yar dejiy waxa lagu yiri daaqada ha dejina anoo isla daaqadii kor u qaad ayaan maqlay mid la kaftamaya inan yar anagu marka ilma adeerka ama inanka yar la kaftamay waan ku dharbaaxaya oran sisma wuxuu leeyahy I'm gonna kidnap you kaftan habeenkii koob iyo tobanka laba iyo tobanka habeenimo dacas baan gashanay macuus suuqii baan tegaya baakidkeyga baan soo iibsanaya jiif jiif baa laleeyahy lanna macuusyada waxa xidha odaya dhaqameedkooda wala caaqil caadi Adna xara- xararada kusoo saarto adigana Ah, ana caaqil waan u ahay ka waran marka africa africa waa dahab ya taasoo cajiib gabayga gabaygu af- gabayga oo dhan xitaa khaasatan gabayga carabigii waa dhegeysi dhegeysiga badi dhegeysiga badi heer aad xifdiyid xifdiga u gaadho gabayga kusoo celceli gabaygaad ka heshid kusoo celceli kusoo celceli ilaad xifdidid waxaad xifdiyeysaa marka waxaad markaa maskaxdaadu ka dhergeysaa mm, kelmaddii ereyadii macnahoodii iyo miisigoodii ya xitaa qaafiyadii wixii oo dhan maskaxdaadu waa duubaysaa haddaad istidhaahdid marka qaafiyada isticmaal waad soo saari kartaa gabay la mid ah laakiin waxaad u baahan tahay gabayada inaad dhegeysatid oo dhegeysatid anu dad baa ku dhaya akhri maaymaan gabayga lama akhri oo dhegeystaa dhegeyso uu ka buuxaa maasha allah youtube-ka dhegeyso oo dhegeyso oo dhegeyso oo dhegeyso oo dhegeyso habeenkii markaad seexanaysid dhegaha gasho gabaygii waad xafidaysaa miisigiisii Een, oo insha allah waan wada xidhiiri doonaa waxaa jirta siyaabo kale oo yani eh, backup ah oo oo ku caawinaysa inaad dhaqso mataqaana intaad guurguuran lahayd eed gaca kufi lahayd in aad laba bilood saddex bilood gudaheed aad gabay sax ah oo oo bilaa muran ah aad soo saari kartid soo wada xidhiirnaan insha allah hay Een, dhammaan waktigii waanu ku qaadanay een, qaybtii hore een, aad baan uga xunahay ee, waktigii lanogu talagalay waa dhammaaday laakiin ciddii rabta inay maxamuud la xidhiidho ama su-aal weydiiso amba si kale ula sheekaysato dabcan waa noo joogaa Een, aad baan idinka mahadnaqayaa sidii fiican noo dhegeysateen iyo sidii fiicneed barnaamijka uga qayb qaadateen Een, aad baan mahadsantihin caways wanaagsan